munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu dhiirigelinayo ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Xaaji Salaad ee degmada Carmo ee gobolka Nugaal ee Puntland gaar ahaan kuwa kaalimaha hore ka galay imtixaanka la qaaday munaasabada waxaa kasoo qayb galay bahda waxbarashada waalidiin culumudiin madax ka socotay maamulka degmada Carmo maamulaha iskuulka Xaaji Salaad Siciid Maxamed ayaa ka waramaya imtixaanka iyo marxaladii ay soo mareen ardayda imtixaanka haddaan wax yar dib ugu laabto imtixaankeenu qaadnay oo bilaha ahaa oo iskuulka xaaji salaad bil walba la qaado sannadihii hadda aan soo dhaafnay laba arrimood keliya ayuu huwan yahay imtixaankaasi imtixaankaasi wuxuu huwan yahay marka koowaad ardaygu inuu ku laabto buuggiisii si u soo baxo arday taya leh oo wax akhriya oo waxbarashadiisa ku wanaagsan qodobkaasi waa qodobka asaasiga ah oo imtixaanka loo sameeyey imtixaamka qodobka labaad oo kaa ku larani wuxuu yahay oo imtixaamka aan ka rabno inaysan ardaydu isku mid ahayn ee qof walba la muujiyo meesha uu joogo sidaa darteed qof walbaa wuxuu leeyahay wacyigelin ku aadan buu leeyahay qof waliba wacyigelinta ku aadan qof walba in la siiyo ardaygii iskuulka ugu sarreeyey oo natiijada ugu fiican keenay wacyigelin buu u baahan yahay wacyigelintuu u baahan yahayna waxay tahay dhiirigelinta aynu saaka u samaynayno ardayga tabarta yar oo aan waxbarashada ku dadaalin arday tabar yari ma jire macnaha aan dadaalin weeye ardayga aan dadaalin dhiirigelintu u baahan yahay waxay tahay in la tuso inuusan dadaalin sidaas darteedna lala socodsiiyo inuusan dadaalkiisu u yaraa dadaalka uu meesha uu iska qaado waxbarashadiina uu ku dadaalo uusanna natiijadan mardame keenin waxaan filayaa laakiin isagana insha allah maanta ayay dhacaysaa isagana sidaasoo kale in la sameeyo qaar ka mida marti sharafkii kasoo qayb galay munaasabada ayaa ardada kaalimaha hore imtixaanka ka galay ugu hambeliyey guusha ay gaadheen oo markii labada arday wada fadhida kii darajo kore helaba wax la siiyo kii kalena uu ku dhiiranaya in horkaas soo gaaro runtii waxaa leeyahay barnaamijkaas aad baan uga mahad celinayaa maamulka iskoolka iyo macalimiinta dhammaantood waxaan leeyahay hala daa'imo bil walba hala sameeyo insha allah annagana qayb baan ka noqonaa ilahay idinka hadda wax ka dambeeya intaa kadib waxaan leeyahay iyadana arrinta uu ka farxadda leh uu ka sheegay maamuluhu oo ah in ardaygii kaalin gala dugsiga sare bisha dambe keeba noqon doona kaas oo kaalinta geli doono insha allah lacag la'aan looga dhigi doono iskoolka arrintaasna waa uga mahad celinaya insha allah ilaha idin suurtageliyaan leeyahay hal ina gaarsiiyo ardaygaasna ardaydu ku jira hadda ku yahay ma garanayno laakiin sidaas soo sheegi doono insha allah waan rajaynayaa in soo sheego arday walba ha ku dadaalo inuu ardaygaa noqdo wuuna awoodo inuu noqdo waxaan leeyahay arrintan hal dhiirigeliyo maamulii macallimiinbo waalidiin dhammaan aan dhiiri gelinno hadalkaydi waxaan ku soo koobayaa ugu dambayn saaki haddaa kaalinta lagaa qaaday saaki haddaan lagu abaalmarinin saaki haddaanan lagu siinin abaalmarintu aanan lagu siinin qof kuu dhow ee korsigii kula fadhiya ayaa la siiyey adna waxaa ku tiragashaa qofkaa kula fadhiya ee korsigii kula fadhiyay saaki wuxuu qaati maahan inuu kaa maskax badan yahay maahan inaad sagaal bilood asaga ku dhashay adna shan ku dhalatay maahan ogsoonaa oo sagaal bilood baad ku dhalatay isku waqti iyaad joogteen isku macallin baa wax inbara jiri kelii waxaad ku kala dheeraysan dadaal sannadihii lasoo dhaafay dugsiga xaaji salaad ee degmada carmo ayaa si aada uga muuqday horumarinta waxbarashada ardayda